waxaynu ku bilownaya maalinta khamiista ee berito waxaa ku beegan munaasabadii mawliidka nebiga naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee meelo badan oo dunida islaamka ka mida waxaa laga xusayaa munaasabadan iyadoo culimada qaarna ay wax iska weydiiso taariikhda iyo inayba haboon tahay in xuska nebiga loo dhigo haddaba wariyahayaga maxamuud mascade ayaa arrimaha xuska nebiga wuxuu ka waraystay sheekh maxamed cabdi caafi imaamka masjidka nuural iimaan ee gobolka minnesota ku yaala maasha allahu awalan aan xuska nebigu wuu socdaa wuuna socon doonaa haddana usbuuc baan soo wadnay laakiin xafladda weyn ama labiiyo tobanka dadku ay la tirsado waxay ku aadan tahay khamiista nagu soo fool leh oo bisha disembar ay tahay labaatan iyo afar ayay ku aadan tahay laakiin waa berito marka munaasabado kala duwan baa laakiin horena u dhacday haddana socda annaka masaajid ahaana usbuucii lasoo dhaafana waan wadnay siirada xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kanna waan wadaynaa ilaa khatimka aan ka gaarno iyadoo hameen laga hadlaayo nabiga hijradiisa hameen laga hadlaayo maxabadiisa hameen laga hadlaayo salligiisa hameen tacdiimkiisa hameen ilaahay si uta laga hadlaayo hameen wax laga hadlaayo ayaan soo wadna haddana waan wadaynaa ilaa aan khatimka ka gaarno waa gartay goormaad marka ee xafladda ballaaran waxaan ogahay gobolka minnesota xaflad weyn baad sanad walba ku dhigi jirteen matalan bartamaha magaalada minneabolis xarunta shirarka ee conventionka ayaad ku qaban jirteen sanadkan maxaad qorsheynaysaan marka inaad samaysaan maasha allah sanadkan waxaan qorsheynaynaa midda koowaad inakoo sidaa usoo wadnay bishaani maanta iyo labaatan iyo lixda tahay oo sarday ah waxaan ku qabanaynaa masjidkana nuurimaan dhexdiisa insha allahu tacaala bisha january ee sanadka twenty sixteenka waxaan ilaahayna gaarsiiyey inaan meelo badan dadka culummada nord america oo dhan inta xiriir yeeshaan xafladii xabiibka meel ku wada dhigaan marka waxaan ku wada dhigaynaa gobolka ohio magaalada columbus ayaan ku wada dhigaynaa january labadeeda insha allahu tacaala ayadana hadda lafteedu wuu ka socdaa laakiin midkii weynaa oo nord america sanadkan aan ku talagalnay ayaan waxaan gaarnaa sanad walba inaan horumar sii gaarnay sanadka halkaas ayaan ku qabanayna insha allahu tacaala waa gartay maadaama aadnaan ku qabanaynin gobolka minnesota sanadkan oo aad sheegtay inaad masaajidkiina aad ku samayn doontaan mar badan waxyaaba kala duwan baa lasoo bandhiga waxyaabaha idii qorsheysa inaad ku soo bandhigtaan munaasabadaas aad ku weyneyneysaan maxaa kamid a maasha allah sida ogsoontaaba maxamuud waa su-aal aada qaali oo ah awalan ba xafladda horta saldhigeedu wuxuu yahay in dadka nabiga la baro salawatu rabbi wasalaamu calayhi marka waxyaalaha islan aa kusoo bandhigtiin waxaa kamid a in aan dhalinyarta ayaga naftooda homework u dirno su-aal weydiino wixii hadda looga soo sheekeen intaas una lasoo barahay qayba kamida laga weydiyo marka sanadkan waxaa kusoo bandhigana sida la ogsoon yahay xafladda nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ujeedada rasmiga ah loobar loo loo sameyna waxay tahay in dadka aan barno nabiga salawaatu wasalam nafteena iyo ilmaheenaba marka waxaan kusoo korri doonaa in dadkii su-aala laga weydiiyo ayagoo xafladii wax ka jooga dhalinyartii su-aala la weydiiyo homework ay u qaataan qofku badanaa markii su-aala la weydiiyo attentionkiisa ayuu waxaa in u saxdo siradii loosoo akrinahayay loo faafayo wax laga weydiiyo lagu dhiirigeliyo la jeclaysiiyo ayaa kamid wax kusoo bandhigi doona insha allahu tacaala waa gartay dad badan waxa ay ku doodaan ama ay dhaliilaan xuska nebiga ama munaasabadan mawliidka la dhigayo iyagoo ku tilmaama inay bidca tahay nebigii markuu jooga aanay ka sugnaanin isla markaasina aanay wax wanaagsan aan ahaynba in la sameeyo dooda noocaas maxaad ka leedahay maasha allah dooda noocaas waxaan ka leenaha horta islaamku sidiisa inuu fikrado kala duwan marmarka ay yimaadaan way dhacdaa laakiin midda xag jirnimada oo zaa'idka la tagfirina waxaan ka leenahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asaga ayaa isniinta soomay markii la weydiiyey soomkaas wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay sidoo kaleeto wuxuu yidhi nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qofkii diinteeda sunna man sanna sunnatan xasanatan kusoo mataqaana u jideeya falahu ajruha wa ajru man camila biha marka wuxu haddii la keeno ay wanaagsan yihiin xadiiskana baa laga qaadan salawatu rabbi wasalaamu caleyh faahfaahin badan bay u baahnayd waqtiga ii saami maayo laakiin waxa weeye waa sunno khayr ah nebigana looga dayanayo dadkii a'immada ahaan hadda waxaana horyaalla kitaabka la yidhaahdo albidaaya wanihaaya oo uu leeyahay xaafidka ibnu katiir waxaa kaloona horyaalla kitaabka la alxaawi lfataawi oo uu leeyahay xaafidka imaamu suyuudi waxay ka hadlahayaan labaduba qaabkan loo bilaabay iyo ciddii bilowday waxaa la bilaabay qarnigii toddobaad bilowgiisa xafladda qaabkan aan u samaynayno laakiin ka hor way soo jirta tacliimka nabiga iyo kuwii la joogay iyo safarkooda iyo siday rixlaadka u samaynayaan saxaabadtii waxa ka sugnaaday haddaan arrin lama soo koobi karo isagii marka ninka bilaabay oo la yidhaahdo almalik mudafir ayaa ibnu katiir oo dadka dhan wada yaqaanaan kitaabkiisa taarikhda wuxuu ku ammaanahaya ninkaas ka sheekeynahaya mawlidkiisu u samey jiray tacliimkiisa judka saddex iyo tobnaad inuu asagu bilaabana imaam suyuudiya kitaabkiisa ku horarhaya xaafidu dahabi markuu ka sheekeynahaya ninkaas bilaabay wuxuu leeyahay ninkaas hoggaan islaam u ahaa weligiis ciidan u hogaami lama soo jebin magaalada uu joogo munkar munk ma soo gelin nin sunniya oo ammaan meesha ugu damban u dhamaystirahayaa ibnu kasiir wuxuu leeyahy waa caalim caadil ayuu leeyahay marka markii la bilaabay a'imadii islaamka joogtay waa wada taageereen haddii laga soo qaado marka hadda dadkeenaan aan dareemayno dee waxaan ogsoonnahay waxa la diiday maahan mawlidka nabiga kale sala slamu caleyh markii takfiirata lagu bilaabo waa midda dadkii xataa islaamka lagu takfiir xulminahayo oo lagu qarxinahayo shecafi waxau dabcan xilligan mawlidka nebigu nabadgelinaha rasuulkiisa hatii uu kusoo aadaya xilli wadanka maraykanka muslimiinta ku nool uu toos mug balaaran uu ku daaran yahay oo muslimnimadii laleeyahay qaar siyaasiyiin dalka maran kamid oo ay leeyihiin dadka muslimiinta dalka yaanay soo gelin culays fara badan oo muslimiinta saaran yahay marka inaad xilligan aad uu kusoo aadayo barnaamijkan iyo waxaa jira maxaad isleedihiin uga faa'iidaysta si magaca muslimiinta dhibaatooyinka ama magaxumada soo gaaraysa loo ilaaliyo maasha alla horta waxaan arki karnaa muslimiintu dhib ku dhacayagaa isu geystay sababtuna waxay tahay nin nagu kalara oo nagu minadba oo nagu diina ayaa dhib geysanaya inta iska socnana ma aana dhihin ninkaasi naga mid maahan shib baan niri marka gaaladu inay dhib nagu sameeyaan maanta waxaan oran karaa waa qayb baan ku leenahay laakiin maanta dhib ay sameeyaan haddaan anagu inta istaagnayn qofkan nama matalo isna nama matalo waxaan islaa hawshan taa kornaa lahayd anagu marka maanta maadaama ay fasax tahay oo feestooyinkii waddanka lagu jiro waxaan uga faa'iidaysanayaa dadkan anagu inaan maxabadii nebiga iyo diin jacaylkii iyo salaadii iyo masaajid lagu ictikaafarta u samayno midda kale waxaan uga faa'iidaysanaynaa in aan u sheegno dadka siyaasiyiinta waxaan iyagu ay u yaqaanaan islaamka oo islaam sheegatada inaysan islaam ahayn inuu islaamku nabad yahay nabadgelyo uu yahay sidoo kaleeta nimankan wax samaynaya waxaan u sheegaynaa inay naftooda cadow ku yihiin ahalkoodana cadow ku yihiin islaamkana cadow ku yihiin gaaladuna intaas ka bacdi cadow ay ku yihiin marka munaasabadaas qayb wax badan baa uga faa'iidaysanaynaa qaybaan kulama la yeelana way jirtaa qaybaan la yeelan doonaa way jirtaa insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuur al iimaan ee gobolka minnesota wuxuuna u waramayey wariyahayaga maxamuud mascade oo minneabolis jooga